calaykum duhur wanaagsan dhegeystayaal idilkiina meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada warka duhur ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada duhurnimadan idiin haynana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta salaada jimcaha kula tukaday kumanaan shacaba masjidka isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho ayaa ugu baaqay shacabka inay la shaqeeyaan dowladda
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ku baaqay in si deg deg ahi loo joojiyo dagaalbeeleedka ka taagan deegaana ka tirsan gobolka hiiraan dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa baaq nabadeed u dirtay dhinacyada ku dagaalamaya qaybo ka mida gobolka hiiraan wasiir ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo cuqaal soomaaliyeed ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyagoo lagu wado inay ka qayb qaataan heshiisiinta beelaha walaalaha ee ka dagaalamaya qaybo ka mida gobolkaasi wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada garoowe ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland dowladda federaalk iyo soomaaliya ayaa dadaal ballaaran ugu jirta dib u soo celinta nooleynta howlihii dalxiiska soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa ku jira diyaar garowgii ugu dambeeyey ee munaasabadda ciidulfidriga oo maalmo kooban un ay ka harsan tahay wararka xagga iyo caalamkaan idinkaga haynana dhegaystayaal waxaa ugu waaweyn dowladda austareeliya ayaa markii ugu horreysa soo saartay cafis qaran oo dhanka hubka ah tan iyo sannadkii kun sagaal boqol iyo lix iyo sagaashankii
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fm ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a wararkii duhurnimo qodobadii aan idinkaga haynay haatanna warkeennii oo dhammaystiran ayaan ambaqaadi doonnaa wadajirna waxaa idinkugu warrami doonaa anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye iyo iyo anigoo ah aamina ladan axmed warkii oo fidsan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta salaada jimcaha kula tukaday kumanaan shacaba masjidka isbaahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho isagoo ugu baaqay shacabka inay la shaqeeyaan dowladda uu hogaaminayo madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa inooga qayb galay oo masjidka ku sugnaa waryaheena cali baashi cabdulaahi haatanna qadka taleefonka ayuu si toosa ugu jira cali may maqashaa
waa mahadsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo sidaad sheegtay waxa uu salaada jimcaha kula tukaday dadka soomaaliyeed masjidka isbahaysiga islaamka masjidka salaada kadib markii la tukaday ayuu madaxweynuhu halkaas waxau kula hadlay dadkii jamaacada ee masaajidkaas salaada u yimid waxaana uu madaxweynuhu ka hadlay dhibaatada ay leedahay weerarada iyo qaraxyada iyo dhibaatada lagu hayo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaana kuwa ku sugan gudaha had iyo goor weerarada kooxaha kasoo horjeeda dowladda argixisadu ay dad shacaba waxba galabsan ay ku laayaan waxaana uu sheegay in taas ay tahay dhib iyo sumcadil wadanka haysta looga waxyaabaha looga bixi karana waxa uu ku sheegay inay tahay in dadka iyo dowladdu iskaashadaan oo ay aragti mida ka qaataan taasina ay keeni doonto in ay meesha ka baxdo ama aanay kooxahani fursad u helin dadka shacabka ah ay sida dhacdaba toddobaadkan ay dad shacaba ku laayaan si bilaa macno ah madaxweynuhu waxa uu sheegay oo kaleeto uu ka hadlay in dadka soomaaliyeed ay haystaan dal hodan ah oo wax kasta ay yeelaan laakiin ay u baahan yihiin in ay isla gartaan sidii waxa ku jira khayraadka iyo dalkan sidii looga madanaafacansan lahaa taasina ay ku imaan karto iskaashi dowladda iyo shacabku ay wada yeeshaan oo ay ku doonaan sidii waxa khayraada waddankan ku jira ay u wadaagi lahaayeen loo heli lahaa dadkuna oo halkan dhibaatada iyo gaajada iyo abaaraha soo lalaabta ay uga bixi lahaayeen runtii madaxweynuhu waxyaaba badan ayuu kala hadlay dadka halkaas maanta yimid oo runtii ay ka mid ahayd in ciidamada ammaanka ee had iyo goor taagan wadooyinka nabadda sugaya ee raba in dadka soomaaliyeed gaar ahaana bishan rabadaan inay nabad ku afraan aanay keligood ammaanka sugi karin haddii aanay helin gacanta dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool dalka gaar ahaana magaalada muqdisho ee adag tahay in wadooyinka had iyo goor aada ammaankooda loo adkeeyo ciidamo badan oo dhanka xasilinta ee caasimadan ay joogaan aadaa u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga cali baashi cabdulaahi codka madaxweynaha ama khudbadda uu madaxweynaha soomaaliya halkaasi ka jeediyana waxaad ku maqli doontaan wararka iyo warbixinad- warbixinadeena dambe insha allah dowlad goboleedka hirshabelle ayaa baaq nabadeed u dirtay dhinacyadii ku dagaalamay qeybo ka mida gobolka hiiraan haddaba wariyahayaga abuukar bacadle ayaa ka waramaya
waad mahadsan tahay qeybaha kala duwan ee ku nool bulshada magaalada joor ayaa iyo weliba madax ka tirsan dowlad gobolka hirshabeelle iyo gobolka shabeellaha dhexe ayaa si deeran ugu soo dhaweeyey madaxweyne cali cabdullah asodhe garoonka diyaarada gobolka shabeellaha dhexe soo dhawaan kadib madaxweyne waxaa loo soo galbiyey xarun goboleedka hirshabeelle ee magaalada jowar madaxweynaha ayaa kulan la qaatay golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka hase haatee saxaafadii badjoog ayay ka ahayd markuu kulankaasi soo idlaaday ayaa saxaafadda waxaa la hadlay wasiirka waraafinta dowlad goboleedka hirshabelle mahad xasan cusmaan wuxuuna mahad ka hadlay oo keliya safkii madaxweyne ugu tegay dalka dibadiisa iyo dalalkii uu soo maray iyo sidoo kale wuxuu sheegay wasiiro mahad in ay jiraan ciidamo boolisa tababar loogu soo xiray gobolka hiiraan waxqabadkii ayuu ka taabtay wasiirku wax yar hase ahaatee su-aal la weydiiyey oo ahayd wasiirka ayuu inta muxuu u imaanlaya caasimad goboleedka hirshabelle maadaama magaalada joor ay taa uga shaqeeyo magaalada beledweyne ay wasiirku wuxuu ku jawaabo qorshahaasi uu soo wareejinayo uu socdaa ilaa iyo iminka marka wasiirku wuxuu ka hadla kaliya safarka madaxweynuhu ku taga dalka dibadiisa shirki lan uu ka qayb galay wuxuuna soo jeediyey khudbad kooban oo kaliya dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa uu baaq u jeeday beelaha walaalaha ku dagaalamaya gobolka hiiraan wuxuuna u baaqay maadaama ay nahay dad muslima boqolkiiba boqol laguna guda jiro bishii bargeesaneed ee rabadaan in ay dagaalam dagaalka joojiyaan beelaha walaala ah oo ay ka faa'iidaystaan bisha barakaysan ee rabadaan khayrkeeda maadaama dagaalka u dhexeeya ama ay haddii ay dagaalamaan dad muslim ah ilaahay uu amar cad uu ka bixiyey oo u goodiyey dadkaasi kan wax dilay kala dilo inuu ciqaabi doono marka saas ayay kusoo idlaaday safarkii madaxweynuhu marka uu soo gaaray magaalada jowhar ilaa iyo iminka madaxweynuhu nasiin ayuu ku jiraa marka waa arki doonaa haddii saacada soo socda ama maalmaha soo socda madaxweynuhu uu safarkii si toos u warbixiyo
aad buu mahadsan yahay waryaheenna abuukar bacadle oo jooga jowhar arrinta gobolka shabeellaha dhexe caasimadna u ah maamulka hirshabeelle waxaana u abuukar uu si guud uga warbixinayey wafdigii u hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle oo halkaa gaaray iyo baaq dowlad goboleedka hirshabelle ay markaa ka diriyeen dhinacyadii ku daga ama dhinacyada ku dagaalamaya qeymo kamid a gobolkaasi hiiraan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa dhankiisa ku baaqay in si deg deghay loo joojiyo dagaal beeleedka ka taagan deegaan ka tirsan gobolkaasi hiiraan
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ku baaqay in dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka baanyaale ee gobolka hiiraan ay si degdega oo shuruudla-aan ay u joojiyaan dagaalka waxaan tacsi u dirayaa dhammaan shacabkii ay waxyeeladu ka soo gaartay dagaalka waxaa nasiib daraa in weli qaybo ka mid a dalkeenna ay dagaalla sokeeye ay ka dhacayaan xilli lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo dadka ay u taagan yihiin cibaadada alle ayuu yidhi ra-iisul wasaare khayre ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in qorshaha dowladda uu yahay in si deg degahay ay u joojisa dagaalada iyo colaadaha maamulka hirshabeelle odayaasha dhaqanka aqoon-yahanada ururada bulshada iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada inay mas-uuliyad gaara ay iska saaraan joojinta dagaalada iyo colaadaha oo ay dowladda kala shaqeeyaan nabadeynta iyo isku soo dhoweynta dadka walaalaha ah dagaalka shacabka dhexdiisa waa arrin aan loo dulqaadan karin waxayna fursad siinaysaa dhammaan inta diidan nabadda iyo horumarka waa inaan wadajirkeenna iyo isku xirnaanteenna adkeennaa oo aan khilaafkeenna ku xalinnaa si nabada wadahadal iyo dib heshiisin ayuu raaciyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre
dhinaca kalena ah wasiiro ka tirsan maamulka hirshabelle iyo cuqaal soomaaliyeed ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyagoo lagu wado in ay ka qayb qaataan heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya qeybo ka mida gobolkaasi wariyahayaga cabdishakuur cismaan cali ayaa warkan ka soo diray beledweyne wafdigan oo isugu jiray wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle iyo qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa maanta soo gaaray magaalada beledweyn waxaana wafdiga soo dhoweeyey gudoomiyaha gobolka gandegmada beledweyn iyo qeybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiinta wafdigani ayaa waxa ay sheegeen in ay beledweyn u yimaadeen sidii ay u xalin lahaayeen dagaalbeeleedyada dhawaanahanba ka socday deegaanada hoos yimaada degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyo sidii dadkaasi walaalaha nabad loo dhexdhigi lahaa gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cumar aadan deeqow oo munaasabad kooban lagu qabtay xarunta gobolka ka hadlay ayaa wafdiga soo dhoweeyey
waxaan ku soo dhaweynaya horta marka hore soo dhowaada gobolkii hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne mar labaad waxaad u timideen arrin xasaasi ah oo dad walaalaha isku dhacay waxaan rajeynaynaa inshaa inaan ka wadashan doono saa u bixi lahayna marka gadaal aan ugu dhiganaynaa taas bal marka hore soo dhaweyntii iyo mataqaanaa marxabaan inayna soo dhawaado waxaan faamqooda qaybsan karnaa insha allahu tacaala wixii oo mataqaanaa fikrad iyo wixii tusaale ah dib baan iskula qaybsan doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabelle yuusuf axmed hagar iyo wasiirka bey-ada iyo horumarinta reemiyiga cabdikariin nuur ayaa dhammaantood baaq u diray beelaha walaalaha ay dagaalamaya waftigeenna waxaan ka koobannahay saddex wasiir iyo dad ododhaqameedyo ah iyo dad kaloo maaragtay siyaasiyiin intaba ujeeddadunana waxay tahay inaan ka hortagno ama aan insha allah wixii dhacay wayba dhaceen wax dambe aysan ka dhicin dhibaatadii ka dhacday baanyaaley aniga ka wasaarad ahaan wasiirka bii-ada iyo horumarinta reer guuraaga ayaan ahay marka aniga dadka isdirirayaaba dadkaygii reer guuraagii asigaa iska kay diriray marka si qaasay aniga ii qusaysay safarkaynuna wuxuu ku saabsanaay dee hirshabeellaa qayla ka soo yeertay ama hirshabeelle iyo diriskeeda haddii la raba ha loo dhigo qaylaa ka soo yeertay mar haddii gurigaaga qayla ka soo yeertana meeshaad joogto waa ka soo ordi haddaad oday tahay waxaana u soo ordi gurigaagii xigta qayladii ka yeertay waxaan leehay qaylada intii hore allaha ku simo wixii dhintay allaha u naxariisto wixii noolna ilaahay muwaafaqaha ka dhigo ayaga intay wax kala dhexeeyaan waxaan leeyahay qof kasta oo arrintaani qusayso ama dhibaatada meesha ka dhacay ka dhacday ay qusayso waxaan ka codsanaa inay dhanka wanaagga ka istaagto si wanaag guud loo wada gaadho wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cali caadle ayaa dhinaciisa sheegay in iyagoo gaashanaya maamulka gobolka hiiraan ay tegi doonaan deegaanadaasi si markaasi si markaasi maleeshiya beleedka sor fadhiya loo kala qaado
ugaasyadii mid waxaan u malaynaha intuu joogyaa ugaaskii kale xala lix saac ay ugu dambaysay iyo wax la jira waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inuu nagu soo biiro maalinta axadda hadduu biri nugu soo biiri waayo axadda waa nugu soo biiraa insha allahu tacaala asuguna sidaasoo kale ayuu maaragtay salaan iyo soo faray waana soo socdaa waana imaana ugaaskana haddaan wada hadlaynay taleefonkana kale ma dhigno gurmadkana waa ku jirnaayo annagoo idinla jirna ha laga xisaabiyo wuri marka waxaan idinka rabnaa sida uu sheegay wasiirka iga horreeyey haddii wixii tawjiihaad iyo qaabkii loo socon lahaa ciddii loo yimidaa oo meesha loogu yimidaa laga rabaa inay hor kacdo cabdishukuur ismaan cali s n t v beledweyne
aada u mahadsan yahay waryaheena magaalada beledweyne cabdishakuur cismaan cali wasiirka arrimaha dastuurka iyo xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan xoos jibriil iyo wafdigiisa oo ku sugan magaalada garowe ee caasimada puntland ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas ugu horeyn wasiir xoosh ayaa madaxweyne gaas uga mahad celiyey soo dhoweynta heerka sare ee ay u sameeyeen wafdigiisa uu hogaaminayo waxaan aad kaaga mahad celinaynaa soo dhoweynta wanaagsan ee aad noo samayseen waana mid nagu dhiirigelinaysa inaan ku soo noqonno magaaladan ayuu yidhi wasiir xoosh dhanka kale wasiirka wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk iyo soomaaliya ee madaxweyne gaas ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa wasaaradda iyo dowlad goboleedka puntland waan ognahay doorkii wanaagsanaa ee puntland ay ka soo qaadatay geedi socodkii ansixinta dastuurka qabyada ah ee la ansixiyey kowdii agoosto sanadkii laba kun iyo labaiyo tobanka haddana waxaan idin rajaynaynaa kaalintii shalay mid kasii fiican in aad ka qaadataan ololaha dib u egista dastuurka taasoo suurtagelin karta in aynu xoojinno wada shaqaynta inaga dhexaysa ayuu yidhi mudane cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka arrimaha dastuurka iyo federaalk ee soomaaliya ugu dambeyn madaxweyne gaas iyo wafdiga wafdiga ayaa uga mahad celiyey booqashadooda sidoo kalena waxa uu ku ammaanay wasiir xoosh iyo dhammaanba shaqaalaha wasaaradda sida dardarta leh ee ay ku wadaan howlaha wasaaradda waxaana uu ballanqaaday in puntland ay qayb lixaad leh ka qaadan doonto hanaanka dib u eegista dastuurka
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku dadaalaysa sidii dib loogu soo nooleyn lahaa dalxiiskii soomaaliya maadaama uu dalku kasoo kabanayo dhibaatooyinkii iyo colaadihii uu soo maray wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha mudane cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada madrid ee dalka sbein ayaa sheegay in lagu tala jiro soo nooleynta dalxiiska dalka isagoo halkaasi kulan kula leh xogayaha guud ee hay-adda caalamiga ee dalxiiska ee loo yaqaano u n t w o mudane yariisow ayaa sheegay in maadaama wadanka uu amni noqonayo loo baahan yahay in la sameeyo qorshe dib mar kale loogu soo nooleynayo dalxiiskii soomaaliya xilligii barisamaadkii dalkuna uu noqdo buu yidhi mid ummadaha adduunka ay usoo dalxiis tagaan isagoo intaasi ku daray in dalxiiska uu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan ee wadan walba lagu ogaado taariikhdiisa waxaana uu tusaale usoo qaatay dowladda imaaraadka carabta
bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan soo gaarnay magaalada madrid ee dalka spain kulamo aan la leenahay madaxda ururka ama hay-adda caalamiga ah ee dalxiiska ee loo yaqaano u n w t o waxaan si gaara kulan ula leenahay xogeyaha guud ee hay-adda caalamiga ah ee dalxiiska ujeedaduna waxay tahay sidii dib loogu soo nooleyn lahaa dalxiiska soomaaliya mar haddii wadankii amni noqonayo ma aha inaan sugno intuu amniga noqdo kadib aan dalxiis ka fikirno inaan hadda sii bilownaa wasaaraddan waxaa udeegsan qorshayaal iyo istaraatiijiyad dhowaan shacabka soomaliya loo soo bandhigi doono qorshaha awadnin waxay ka mid ahayd kulankaan ugu horeeya inaan la yeelano xogeyaha guud ee hay-adda caalamiga ee dalxiiska si soomaaliya barisamaadkii sidai ahaan jirtay ay noqoto dal ummadda caalamka o dhan usoo dalxiis tagaan ay noqoto dal ganacsigeeda iyo soomaalida dibadaha joogay usoo dalxiis tagaan inay noqoto dal ummadda soomaaliyeed ay ganacsigeeda iyo dhalinyarada shaqo abuur uga samayso marka dalxiisku wuxuu ka mid yahay maaragtay meelaha ugu muhiimsan waddan walbo lagu ogaado taariikhdiisii isdhexgalkii maaragtay caalamka iyo soo dhaweynta waad aragteen imaaraadka siday u horumareen waxaasna waxa keena waxay tahay dalxiiska dalkan aan hadda joogno spain sababtaan u doornayn waxay ahayd bacdamaa uu yahay dal aad iyo aada ugu wanaagsan arrimaha dalxiiska oo intaasoo malaayiin ay maalin walba timaado soomaaliya waxaan ka rajeynaya inay sidaas noqoto waa mahadsantihi
soomaalida ku nool dalka koonfur afrika ayaa ku jira diyaargarow iyo u dabaaldegidda munaasabadda ciidulfidriga oo maalmo kooban ay ka harsan tahay warbixin warkaa ku aadan waxaa inoo soo diray waryaheena maxamed abuukar baariyo iyadoo ay maalmo kooban ka harsan yihiin dukashada salaada ciidulfidriga ayaa shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada cabton ee dalka south africa waxa ay ku jiraan diyaargarow xoogan oo ay ugu diyaargaroobayaan munaasabada maalinta ciidulfidriga meheradaha ganacsi ee magaalada cabton oo ay soomaalidu leeyihiin ayaa ah kuwa camiran islamarkaana soo buuxdhaafsheen dad fara badan oo iyagu ku mashquulsan iibsiga dharka ciidda ay ku ciidi lahaayeen oo ay ka iibsanayaan goobaha dharka lagu iibiyo ee bacadlayaasha loo yaqaano waxaana indhahaadu qabanayaan hooyooyin badan iyo aabbayaal ciyaalkooda gacmaha ku wada daadihinaya muujinayana dareenka farxadeed ee carruurtooda la qabaan qaar ka mid ah ganacsatada dharka iibiya ayaanu wax ka weydiinay waxyaabaha ay soo kordhiyeen iyo waxa ay ciidani kaga dugan tahay ciidihii hore waxaana hadaladooda ka mid ahaa waxaan waxaan u diyaargaroobaynaa waana faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay ciidda ilaahay nabad noogu gaarsiini doono insha allah ilaahay ha nagu gaarsiiya nabad inta aanu soo dhaafnay soonta maanta labaatan bay noo tahay alxamdulilah rabbilcaalamiin si fiican bay noogu socotaa ciidan anagu waanu u adeeganay haddee maxaanku idhahdaa ilmaha iyo dumarka iyo ragga iyo waxaanan u adeegan ma jirto wiil iyo gabarba alxamdulilah rabbilcaalamiin si fiican bay noogu socotaa inta holley waan diyaargarownay ganacsigu haddee waa kala gedisan yahay nin walba dhinac buu kaga jiraa anigu meeshan waxaan ku gadaa alaabtaad ujeedaan marka gabaha iyo maxaa la dhihi jiray shaatiyada alaabta kala gedisan baan hayaa bustayaasha waan gadaa marka alxamdulilah ciidii waa u diyaar garownay dadku waa naga gataan waa naga adeegtaan maasha allah meel fiic waxnoo maraya walaa dhar aada u qurux badan baa ani ahaan shaqsi ahaantay dhar aada u qurux badan baan u keenay een macaamiishayda sharafta leh shalay hadda kuwa ii dega way dhammaadeen kuwa insha allah beri aan sugayn insha allah waxaan rajayna ayagana inay dhammaadaan magacayga ku bilaabaya filson yuusuf maxamed ku nool wadanka south africa gaar ahaan magaalada cape town maanta waxaan ku sugannahay suuqa waxay anagoo usoo banaanbaxnay inaan gadanno dharka ciidda caruurtana ciid siino annagana sidoo kale aan ciidno
saacadan aan joogno wallaahi diyaargarowga aad iyo aad buu nooga muuqdaa oo waxyaabo badan baa naga muuqda oo dadkii oon ciidsiino iyo dadkii oon horumar inaan bishan aanu kusoo gaarnay alxamdulilah aanan u samayno inaan dad badan sidaan hadda aan joogno inaan xitaa joojinay bisnisyada qaarkeed aan ugu talagalnay inaan samayno talagalkii bisha ciidda barakaysan alxamdulilah wada waa og tahay oo markii ciid la dhaho ruux kastuu faraxsan yahay oo ciyaalku waa faraxsan yihiin dadku waa faraxsan yihiin way xataa markii lagu weydiiyey qiimaha ka dhimis laguma weydiinayo dadka kulli habiya ku yihiin alaabtaana waa lawada qaadanaya haddana waxaa u keenay faashan cusub oo hadda socdo oo mumtaaz iyo la dhahay dadka ciyaalka cabaayada khatara u keenay marka alxamdulilah dadka waa ku faraxsan yihiin inay wax kataan anagana wax ka gadna waan ku faraxsana
maxamed abuukar baariyow s n t v capton south africa halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya haatanna wararkii dibadda dowladda australia ayaa markii ugu horeysay soo saartay cafis qaran oo ka dhana hubka tan iyo sanadkii dii sababtuna waxay tahay adaysta hargagixisada iyo hubka sharci darada ee kusii qulqulay dalkaasi inta lagu guda jiro muddadaasi saddexda bilooda oo ka bilaabanaysa kowda juunyo dadka haysta hubkaan sharciga ahayn ayaa markaasi soo wareejin kara iyaga oo aan markaasi ka baqaynin in maxkamad la soo taago sida dowladdu ay sheegtay dadka la qabto iyo iyaga oo markaasi qori sharci daraa haysta wakhtiga ka baxsan muddadaasi waxay mutaysan karaan ganaax iyo afar iyo toban sano oo xabsi a waxaana lagu qiyaasay in austareeliya ay markaasi yeelanayaan laba waa laba kun iyo lixdan kun oo huba oo aan dowladda u diiwaan gashnayn wasiirka cadaaladda ee dastuurka michel kenan ayaa la filayaa in uu maanta ku dhawaaqo faahfaahin dheeraada oo ku saabsan qorshaha cusub ee dowladda
warkii caalamka oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya dhageystayaal waa naga intaas waanaad ku mahadsantihiin dhageysiga iyo la socodka warkayaga ciddii uu seega mar kale waxay kala socon karaan boggayaga internetka ee radio muqdisho net warkana waxaa noo soo saaray maanta waryahayga cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekey waxaana wadajir usoo jeedinayay anigoo ah amine ladan axmed iyo cabdirasaaq sheekeeye xagga iyo farsamadana duhurnimadan maanta hay faadiyare ayaa inoo joogay wararkani warar kala cidda uu sheego waxay mar kale iyagoo maqal iyo qoraalba ay ka daalacan karaan bejka internetka ciwaanka aad naga firfirin kartaana waxa uu yahay www dt radio muqsho net intaynu warkan ku lamid ee ku kulmi doonno waa sheekaya ladano idinle amaana allah